ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa dahfuray barnaamijka qaran ee tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliyeed kaasi oo goobjoog ay ka ahaayeen wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir mahna duqa magaalada muqdisho iyo wakiilo ka socday beesha caalamka daafurka barnaamijka qaran ee tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliyeed ayaa lagu wadaa inuu kaalin muuqato uu ka qaato amniga iyo horumarka dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay ka qayb qaadashada barnaamijkan oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed in helidda istatistika sugan ay tahay arrin ka dhex guuxaysa maskaxda mas-uuliyiinta soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo taageerayaashoodaba anigu ma soo gaadhin xilliyadii tirakoobka faarax malakii 75 kiina wuu soo gaadhay 84 kiina mid baa jiray baa la yidhi aan la shaacin laakiin qorshayntu udubdhexaad bay u ahaan jirtay dowladnimadeena waxayna udubdhexaad u tahay dowladnimoo dhan haddii aannu maanta go'aamo qaadanno masalooyinna waan idinla wadaagayaa go'aamadaasi waxay noqonayaan kuwo ku sallaysan ama xog dabad laga helay oo hay-ado ay noo soo gudbiyeen guud ahaan ay sameeyeen ama waxay noqonayaan kuwo male ku sallaysan waxaana haddii male keliya lagu dabaqo halis buuba ummadda gelin kara dadkeennu bulshadeennu waxay u qaybsan tahay inaha guud ahaan bulshooyinku ay u qaybsan yihiin lab iyo dhadig da'yar iyo waayeel aqoon in leh iyo in waxbaranaysa in shaqo ku jirta iyo inaan shaqo lahayn innagase wax kalaaba inoo raaca bulshada barhkeed ayaa in ku dhow ayaa abaaro in badan ay saameynayeen qorshayntu markaa humanitarian dimension bay leedahay helidda xisaab sugan oo guryo iyo dadba qayb walba oo dowladnimada ah bay bay halbeeg u noqonaysaa sidee dadkan loo document garaynayaa waa su-aalo u baahan in la helo tiro sugan iyo xisaab sugan ama teknolojiyad iyo g b s ha la isticmaalo ama dad ha la diro xogtaa haddii aan la helin dowladnimadeennu iyo go'aamada aynu qaadanaa iyo siyaasadaha aynu hirgelinaynaa waxay noqonayaan kuwo sugnaantooda uu su-aal ay ku jirayso waxaanu rabnaa marka inaannu si weyn u bogaadinno dadaalka wasaaradda qorshaynta hoggaankeeda oo wasiirku ugu horeeyo iyo hay-adda istatistigad ee soomaaliya waxaan u malaynayaa waa markii saddexaad aan halkan isugu nimaadno oo ay arrimo waaweyn oo dowladnimada udubdhexaad u ay ka shaqaynayaan household surveygii baa ugu horraysay kuwa kalaa jira tii qorshayntana way wadaan qorshihii qaranka ee guudna mirtam reviewgiisi way wadaan amnigii marka la fadhiisiyo adeeg baa loo guurayaa dadka aad u adeegaysana waa inaad ogaato tiradooda iyo say u kala baxayaan markaa ku raagi maynaya waanu bogaadinaynaa mas-uuliyiinta taageerada ay helayaanna waan soo dhoweynaynaa dowladduna waxbay u qorshaynaysaa arrintaa tababar iyo tayo iyo siyaasada iyo waxba way la garab taagan tahay